alada dhehaysa meelahan waa qabsadeen waxaan halkan fariin ugu diraa in aan igu soo socdo oo miskiinkan anas iyo cabdirakaan insha allah inagu soo wajahan yahay oo ilaahay idinkiisa in uu nagu noqo doono insha allah gantaan ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa loo riday oo idinka dhan insha allah ilaahay idinkiisna baabii doono ina ree gedgedud ay ku daydaan marka waxaan dhihi lahayd usiraafeeya aamin ku siraafeeya waayo mar walba waxaa waaye dadka mujaahidiinta waxay beegsanayaan ay fiirsanayaan cadowgan hadafkii ugu baabi'i karo iyo cadowgan hadaf wadaayar cumar nuur waaye iyo magaca kale walaalaha mujaahidiinta ay garanayaan waa anas camalkan ilaahay subxaanahu watacaala dartiis ayaan u qabanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala tanaashiisaan ku raadinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala camalkan kelmadiisa inay kor noqoto ayaan u dagaalamayna wax kalaan u dagaalamayna hawyareeta ma jirta dhulaana u dagaalamaynin qabiilaan u dagaalamaynin geesi waayo iyo fulaan waayo halugudhaxaan u dagaalamaynin bas aniga ilaahi subxaana watacaala waxaan u dagaalamayna oo keliya in ilaahi subxaana watacaala kelmadiisa kor ilaahi subxaana watacaala kelmadiisa inay kor noqoto iyo gaaladan meel walbo dadka muslimiinta ay kusoo duushay in ilaahay subxaana watacaala amarkiisaan qaadano akhi anas amnisti haddii ay ku socotaa daqiiqada kadib biidin illahi tacala ilahi subxana watacaala ha ku waafajiyo maxaa dardaarna u jeedinaysaa bulshooyinka muslimiinta ee ku dhaqan wilayaadka islaamiga dalka soomaaliya wilaayooyinka dadka muslimiinta waxaan ujeedi lahay ilaahay subxaana watacaala baaqiisa inay qaataan ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan watiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun marka dadka muslimiinta waxaan ugu dardaarminaa ilaahi subxaana watacaala baaqiisa inay amarkiisa ay qaataan ee baxaan ee jihaadka u baxaan iyagoo fudfudud iyagoo culculus ee maalkoodii naftoodana ilaahi subxaana watacaala ee janna ay ugu raadsadaan mida kale wilaayooyinka dadka muslimiinta jooga iyo meel walba ay joogaan waxaan ugu dardaarmayaa in ilaahi subxaana watacaala inay ka baqaan mideeda kalena yaana wax murug iyo cabsi iyo yaana isgelin waayo waxaa yeelay gaala ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay marna inay raali naga noqonaynin oo mar walbo ay hay dagaal hadday tahay hadday tahay ayay wasiilo kasta ay noo soo marayaan ay ay diinteen noogu fidleynayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum yahuudi nasaara raali naga noqon mayso ilaa diintooda ah raacdaan markay dadka muslimiinta waxaan dhihi lahay in ilaahay subxaanahu watacaala hore ayuu noogu sheegay gaalo inayna na deenaynin in gaana ee diinteena raali nooga ahayn in ilaahay subxaanahu watacaala ay aan amarkiisa aan qaadan ee raali ka ahayn in ilaahay subxaanahu watacaala aan masaajidadiisa aan xalqooyinka diiniga aan ku baranay raali ka ahayn in ilaahay subxaanahu watacaala in aan keliis aan cibaadada aan u sameyn ayna ogoleen ee rabano khurafaad iyo shirkiyaad iyo hadday yihiin dastuur hadday sameeyeen iyo hadday yihiin wax qaramo midoobe ku tilmaameen gaalo midoobe iyo haddii ay shay kasta waxay rabaa in ilaahay subxaanahu watacaala jid fara badan inay u sameeyaan marka dadka muslimiinta waxaan dhihi lahay dagaal dadkan naga deymayaan dadka muslimiinta marka waxaan dhihi lahay ilaahi subxaana watacaala amarkiisa qaata ilaahi subxaana watacaala inuu kelmadiisa soo difaacaysiin oo koryeelaysiin ilaahi subxaana watacaala hani oo